أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad sagaal iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo howlgal gaar ah oo lagu dilay mujrim ay si gaar ah mujaahidiintu ugu daba jireen ayaa maanta ka dhacay degmada xudur ee wilaayada bakool kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ciidan ay u xirtay weerarkii mujaahidiintu ka fuleen xeebta liido ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shirkadaha ganacsiga uga digtay in ay u hoggaansamaan awaamiirta kooxda rajada soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhacdo hantida ummadda soomaaliyeed idaacadda islaamiga al andalus ayaa heshay magacyada saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarkii barakaysanaa ee ka dhacay hoteelka beach view ee magaalada muqdisho dowladaha gaalada caalamka ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii lagu xasuugay murtadiinta ee ka dhacay hoteelka beach view ee magaalada muqdisho weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaysatay dowro sharci ah oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmada kamsuuma munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bakool toddobaadkii labaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe si xabsamin leh uga socota xamlo dacwi ah oo looga dhawaaqay wilaayada jubbada dhexe
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay mujrim ay si gaar ah mujaahidiintu ugu daba jireen ayaa maanta ka dhacay degmada xudur ee wilaayada bakool maxamuud sheekh axmed tuushu ayaan ka waraysanay howlgalkan maxamuud jasaaka allaahu khayran walaalka maanta marqadii waxay mujaahidiintu howlgal qorshaysan ka fuliyeen afafka hore ee degmada xudur ee wilaayada bokool howlgalkan qorshaysan waxay mujaahidiintu ku dileen mujrim gacankudhigla ah oo si weyn mujaahidiintu ugu raad joogeen muddo bilooyin ah waa murtidkii ka dambeeyey dilka allah u naxariiste shahaadadiisna allaha ka aqbale malaaqii beesha hadame malaaq cabdulaahi maxamed yare mujaahidiinta oo muddaha la socday dhadhaqaaqa murtadkan oo lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheer ah beese jecel ayaa maanta ku beegsaday goob uu imaan jiray oo ku taalla duleedka degmada xudur halkaas ayaana lagu beegsaday isaga iyo maleeshiyaad la socday waxay isku dayeen murtadiinta inay dagaalamaan laakiin allah fadligii maleeshiyaadkii la socday waa ay firxadeen isagii bartilmaameedka ahaana goobta ayaa lagu dilay bakhtigiisa goobta ayaa looga cararay waxay mujaahidiintu kasoo qanimaysteen qorigii iyo booshkii uu watay si nabad ah ayayna mujaahidiintu goobta uga soo noqdeen kadib markii howlgalkaasi barakeysan allah fadligiisa mujaahidiintu ay fuliyeen weerarkan waxauu fariin u yahay in murtadiinta gacankudhigilayaasha ah ee ay mujaahidiinta ku raad joogaan aysan meelna uga baxsanayn ciqaabta allah lagana abaalmarin doono dembiyada iyo jaraa'imta ay ku kaceen mujaahidiinta bakool maanta waan ku bogaadinaynaa inay ka daba tageen dhiigga malaaqoodii ayna dhegta dhiigga u dareen mujrimkaasi waxaana leenahay walaalaha haliyada mujaahidiinta ee wilaayada bakool jasaakum allahu khayra waxayna mujaahidiinta bakool maanta si camali ah inoo tuseen qowlka allah ee ah innaa min almujrimiina muntaqimuun hana ogaadaan kufaartii murtadiinta dhibaato walbay muslimiinta u geystaan in maalin un iyaguna sidaasi looga jaasin doono dadka muslimiintana waxaan leenahay wajihaadukum mubaarak jasaaka allahu khayran walaalka kooxda rajada soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ciidan ay u xirtay weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen xeebta liido ee magaalada muqdisho warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan gaalada caalamka ah oo si adag u cambaareeyey weerarkii lagu xasuugay murtadiinta ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaa inoo hayaa walaalkeen ismaaciil salaad guuleed xilli weli la hadal hayo weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen hoteelka beach view ee ku yaala xeebta liide ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu gumaaday madax iyo saraakiil murtadiin ah ayaa dhinaca kale madaxyaweynta murtadiintu ay ka hadleen weerarkaasi ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi bare oo xalay booqday dhaawacyada murtadiinta ee la geeyey cisbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho ayaa qirtay in khasaaro xoogan uu kasoo gaaray howlgalkii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen hoteelka beach view ee ku yaala magaalada muqdisho wuxuu sheegay murtadkani in weerarkaasi ay usoo xirxireen saraakiil ciidan oo murtadiin ah kuwaasi oo uu tilmaamay in hadda ay ku socoto baaritaan kadib markii ay ku eedeeyeen tuhmo ku aadan inay fududeeyeen weerarkaasi haddii ay tahay dhinaca tallaabada amni aan qaadnayna waxaa weeye tallaabooyin deg dega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo neglajisiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kale aan ku jirnaa dhinaca kale qaar ka mid a dowladaha ridada shisheeye iyo kuwa saliibiyiinta ayaa cambaareeyey weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhismaha beach view ee magaalada muqdisho war ka soo baxay wakiilka gaarka ee gaalada qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya gaalka lagu magacaabo jemes swan ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xeebta liida ee lagu beegsaday murtadiinta sidoo kale bayaan kasoo baxay dowladda ridada sacuudiga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay la xanuunsanayaan weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyagoo soo saaray bayaan ay ku cambaareynayaan weerarkaasi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo ka hadlayay magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya ayaa soo hadal qaaday weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen hoteelka beach view waxaana uu intaasi raaciyey inay walaac xoogan ka qabaan awoodda mujaahidiinta al-shabaab ee kusii kobcaysa dalalka bariga afrika mahadsanid ismaaciil xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shirkadaha ganacsiga uga digtay inay u hoggaansamaan awaamiirta kooxda ridada soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhacdo hantida ummadda soomaaliyeed faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiye afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ugu muhiimsanaayeen natiijada dagaalkii laba sano ka hor xasan murtad uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halka dagaaladaasi ay ku dambeeyeen dagaalkii xasan gurguurta u iclaamiyey oo uu dhahay dagaalka wuxuu dhahay saddex wajuh leh soomaayn dagaalku saddex wajuh leh waxaa ilaahay fadligaa subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyada maanta ay og tahay kana wada dhegsan tahay saddexdii dagaal ee uu soo qaaday saddexdiiba xasan maxamuud isaa ku jabay ummadduna og tahay tusaale cadda waa siinaynaa qadiyadda ka ugu horeysa waxaa dagaalkii militariga dagaal uu soo gala xasan gurta ogtahay laba sano ayuu dagaal wada dagaalkii intuu ku dambeeyey dagaalka wuxuu ku dambeeyey saraakiishiisii mujrimiinta ahaa ee gaaladu soo carbisay ee ay rabtay ummadda muslimiinta in muddo dusha ay ka saaraadaan ilaahay subxaana watacala dhulku ka wada hoos mariyey waxaad og tahay waxa saraakiil uga baxay dagaalka labada sano socda waxa uga baxay ka soo bilow maxaa lahaa farxaan qaroole iyo ninkala dhihi jira muxuu ahaye tuure iyo shataqay iyo suulluug iyo balaayo jinijaankii aawen maanta dhulkay ka hoos mareen sheekh cali dheere waxa uu dhanka kale ka hadlay boobka kooxda ridada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho islamarkaana ay ku dhaceyso ummadda muslimiinta ee ku nool muqdisho isagoona shirkadaha kala duwan ooga diga inay qeyb ka noqdaan boobka lagu haya hantida ummadda muslimiinta gaar ahaan boobka lagu haya shacabka dulman ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa kasii daran hadda wuxuu usoo jeestay gabadha miskiinta ee caanaha gadaysa ee labadaa senti saddexdaa senti loo tuuraayo inuu dhaho saddexdaan senti labadaan senti jawaankiii qaarha looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacaga laga rabaa halkii doolar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaali ahay marka markuu islaanta u tago oo yidhahdo galaas caanaa eegad oy ta laba senti soo tuur labadaa sentiyuu rabaa inuu dhurwada kasii goosto yacni baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye fakriga haaya yay daliil u tahay marka laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno nimanka sharikaadka ah ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqa leh waxaan leena horta ilahi ka cabsada allihii khaaliqa id abuuray ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa waxaa weeye adduunyada keliyaysan idiin muuqan aakhiraa jirta waa la isxisaabinaa og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah inaad u sheegtaan xoolahooda in u haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haaya cadowga soo bahaystay ee yuhuud iyo nasaaro leh dabadhilifka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdisanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxay saadee haddaba ma idin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin adduunka o dhan kula xisaabtama waxaan leenahay marka ilahay uga baqa subxaana wa tacaala oo dadka hantidooda u ammaan geliya ridana waxay uga goynina yaan hunguri xun idin qaadin oo shitala idhaa waxbaa laydinka siina yaan hunguri idin qaadin intiina idinku filan imaansada annaga haddaan mujaahidiinta xarka shaawan mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intii tabartooda intay awoodi karaan intaba dad ka dab- wax ka dambeeyaan dadka muslimiinta ah in waxa weye naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana waxa weeye laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadayna insha allahu tacaala ummadduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qarli ku jirto in maanta la yidhahdo telefoonka la dhex gala waa la dhaca suurtagal ma ahan afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin wuxauu sidoo kale waraysigiisa kaga hadlay hubkii dhowaan dowladda xabishida itoobiya ay soo gelisay soomaaliya ee u gacan galay mid ka mid a qabaa'ilada dega degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana uu afhayeenku sheegeen hubkaasi itoobiya ay soo gelisay soomaaliya islamarkaana taasi ay muujinaysa in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya itoobiya iyo kooxda ridara soomaaliya waxaa tusaale kugu filan een, waxaa laga joogaa maalmaha laga joogaa markii etoobiya baabuur shaxnado ay usoo ratay xasan gurguurtay iyo gruubkiis usoo ratay oo waxaa dhulkala soo marsiiyey qabaa'il soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye een, ay ka qaateen oo waxa weye ay- la dhacay hubkii la qaatay riddadii etoobiya hadday col yihiin hubka etoobiya ay soo dhiibayso xasan gurguurta la siinayo lagu- loo soo wado muxuu yahay waba daba dagaal ma inaa nin la dagaalsano colkiisa ayuu hub siiya hubayna abadan ma sugaysid taasaa marka tusaale cadba kugu filan xasan iyo kooxdiisa iyo etoobiya waa uun maxaa weeye maxaa la yidhahdaa saca labadiisa geesun wey wax isu dhaamaan laakiin dadkaa la seexinaa qaylada lagu seexinaa xoogaa xasanna wuxuu rabaa asagana dee baasha iga wareegsay xoogaagii iisoo celina intaana waa laga rabaa sheekh cali dheere afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin mar la weydiiyey halkii uu ku dambeeyey heshiiskii murtad muuse biixi uu itoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid a badda soomaaliya waxa uu ku jawaabay nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo toddobada bilood maanta laga joogo maanta is- ay- saxiib- eh, maxaa weeye eh, is-afkaradka waxaa laleeyahay la sayxay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan waana maxay haday mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in la iska celiyo yac la iskala mooyaane sidii uu dhaqangalo u noqon lahaa sida u gol walaha ay ka shaqaynayaan hawsheeday wadaana marka waxa weeye lakin insha allahu tacaala sida ay u dhigaya ma noqon doonto oo si badan mar- ee, int- intaasoo boqoloo sana ku haminayeen inta waa hungoobayeen haddana insha allah taala ku hungoobi doona haddi ilahi subxana wa tacaala waraysigan ay idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waxa uu gaarayaa afartan daqiiqo waxaana uu sheekha kaga hadlay arrimaha aan soo qaadannay iyo kuwo kale oo xasaasi ah dhammaantoodna quseeya halka uu marayo xaalka dalka muslimka ee soomaaliya aad buu u mahadsanyahay abu xasaan idaacadda islaamiga al andalus ayaa heshay magacyada saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarkii barakaysanaa ee ka dhacay hoteelka beach view ee magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa sii kordhaya khasaaraha kooxda riddada ka soo gaaray weerarkii barakeysnaha ee ka dhacay hoteelka beach view ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar fara badan qaar kalena ay ka soo gaareen dhaawacyo xooggan idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa heshay magacyada saraakiisha iyo mas-uuliyiinta murtadiinta ah ee lagu dilay weerarkii niqmaasiga ee beach view murtada cali mahdi wuxuu ahaa mas-uul ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu dilay weerarka doctor cabdiqani oo lagu dilay weerarka wuxuu ahaa siyaasi la shaqaynayay xukuumadda riddada ah ee xamse cabdi barre murtad xasan nuur wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee lagu dilay howlgalka maxamed cabdiqaadir mustafa waa murtad gaashaanlo ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka isugu yeedhay milatariga oo ku dhintay howlgalka axmed gacal muuse oo isna lagu dilay weerarka ayaa ah mas-uul ka tirsanaa safaaradda ingiriiska axmed cali daahir ayaa isna qayb ka ah mas-uuliyiintii howlgalkii b v u lagu dilay wuxuuna ahaa mas-uul ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda axmed colo waa mas-uul kale oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo lagu dilay howlgalka burhaan maxamed xagaley waa murtad kale oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee koox riddada oo ku halaagsamay halkaasi murtad ibraahim sheekh aartal iyo ku-xigeenka maleeshiyaadka riddada ee nisa ee gobolka banaadir ayaa qayb ka ah saraakiisha sida daran ugu dhaawacmay weerarka ibraahim xidigow oo ahaa sargaal ka tirsanaa booliska riddada ayaa lagu dilay howlgalka murtad nuur cabdulaahi cali oo ku dhaawacmay weerarka ayaa qayb ka ahaa abaabulayaashii howlihii kaabeenka ee murtad xasan sheekh maxamuud cali muuse wuxuu ahaa isku-duwaha wasaaradda horumarinta beeraha weerarka ayaana lagu dilay murtad aweys sheekh maxamuud oo lagu dilay weerarka wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa murtadiinta oo gacanyaro u ahaa madaxii hore ee kooxda riddada murtad shariif sheekh axmed faysal cabdulaahi xaasho oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada danaba ayaa qayb ka ah murtadiinta ku halaagsamay howlgalkii muqdisho maxamed nuur oo ka tirsan maleeshiyaadka isugu yeera haramcada ayaa ku halaagsamay weerarka kuwaani waa qayb ka mid ah saraakiisha iyo mas-uuliyiinta murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday howlgalkii inqimaasiga ee biij fiyu ee muqdisho bayaan mujaahidiinta ay ka soo saareen weerarkii maalin ka hor loo qaaday murtadiinta ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka soo gaaray cadowga waxaana lagu xaqiijiyey dhimashada cadowga inay gaarayso konton iyo afar murtada halka dhaawacyadu ay gaarayaan siddeetan iyo toddoba murtad mahadsanid walaalka weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibyadda kenya yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose hiiraan iyo gadow iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada laanta buuro iyo namber lixdan isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada iyo fariismaha maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada lafoole ceelasha biyaha jasiira iyo xaafadaha buundabilan iyo buulabacaad ee magaalada markaa dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaati ah oo ka baxay wajeer kuna sii jeeday dhanka mandheera qaraxa ayaa haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta kenyaatiga ah gebi ahaan waxaa halkaasi ku burburay gaariga uu qaraxu haleelay waxaana bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii la socotay gaarigaasi hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa habeen hore weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada riddada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan dhanka gobolka gadow ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday fariisin askarta xabashida itoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada buurdhowo ee gobolka gadow howlgalladana ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaaday soomaaliya mahadsanid yaasir in ka badan kun iyo shan boqoloo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad sharci ah oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmada kamsuuma bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام لله الاستسلام لله بالتوحيد بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله waxay ahayd dowro qaadatay muddo toddobaad ah islamarkaana maalmihii ay socotay ay si weyn ugu farxeen qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaano kala duwan oo dhaca degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose duruusta ku baxaysa dowradan ayaa isugu jirtay dhinacyo kala duwan oo muhiim ah ayna ugu horeeyeen asaasiyaadka diinta ee uu u baahan yahay qof kasta waxaana dadka ka faa'idaystay dowradan ay ku kala dhaqan yihiin deegaanada kale ah moofi baladul amiin masaygarow mashaqo udus buulasaaq madiina bashiir malambow gumeyni weyney gumeyni yarey kuwaas oo tiradooda guud ay tahay kun shan boqol iyo lixdan ruux maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuumo oo lahaa isku-dabaridka dowladan sharciga ayaa dadaal xoogan ku bixiyey sidii qeybaha bulshada looga saari lahaa mugdiyada jahliga wax badanna uga baran lahaayeen diinkooda qaar ka mid ah dadka qaatay duruusta sharciga ee muddada toddobaadka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey siday u qaabileen duruusta diiniga ah iyo waxay uga dhigan tahay dadaalka xooggan ee lagu bixiyey qam shuruudu laa ilaaha ila allah shuruuduhaa hamaaniyatun wahiya alcilmu alyaqiinu aliqlaasu الصدق القبول الانقياد الكفر بالطاغوت اذكر بعض الطواغيت منها إبليس ومن عبد وهو راد كيفية الصلاة وابرنا أخوال القيامة وابرنا إن الجهاد وابرنا ترك المعاصي وابرنا انت استغني قم غناي ما انت إلهي بخير نوافجي قفك او نكن ميشن إلهي بقوم هاد إلنا ولا لها ميشة ساو به وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Sigwirana hano jero mambo ya taalimu na china dori ya siku kumi. Dori hiyo naona chifaidi kambuli nyingi na nyingi, ni faida kwetu kwe harakati Uislamu naho chitongere chalombeza naho mazaidi chiagauke ni achigwire ivo chikudaha kufosa muuchiza kila hantu nao chipate kubulawira idini yetu nao igauke idini jeinuke kulanga allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum warahmatullahi ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة dowladan soo idlaata ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacadihii la soo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay xamlo cusub oo isugu jirta dacwo iyo wacyigelin taas oo ka hirgelaysa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose mahadsanid bashiir munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bakool sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا الناظر للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتو munaasabadan oo lagu sagootinayay lix iyo toban arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira islamarkaana dhammeeyey barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa dhowaan lagu qabtay masjidka abuubakar sidiiq ee magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bokool munaasabada oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen culimaa udiin mas-uuliyiin waalidiin iyo qeybaha kale ee dadweynaha ayay ugu horreyn ardaydu kusoo bandhigeen cilmigii ay barteen oo ay ugu horeeyaan qur-aanka iyo culumtiisa أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مصعب آمين آدم وأنت نذير عبد نور عبدي هل أنت مستعد؟
نعم وأنا مستعد سؤال ما تعرف التجويد لغة واصطلاحا؟
جواب التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقا ومستحقا طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال ما ثمرة علم التجويد ثمرة علم التجويد صون اللسان عن القضاء في كتاب الله عز وجل nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah marti sharafkii munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah ula dardaarmay waalidiinta dhalay ardayda qur-aanka dhammeeyey ciyaalka haddii qur-aanka baradaan ma imbadanyina ummado hoobada fiirido inaga qur-aanka baradayalla reemarkaasa madi masaajida la kihirin lahaayay ilaahay khayrshaylin horka ha lahay yamadaas mayliin darela reehin ciyaalka miilaha oo gaalada maamulaaso manhad gaale iyo walnijaas hadijiyan يا يالكي ميلولين كدريوا اللي ونقل للروجو بوالدك للروجو قلبي هراب كي يوم هيو خيبة هيو دكسي مبلي قبل كنوك سني نقي كأه اللي يسحبال وقل هاي هذا ميل قال روج درتي كل ولي الكويا والدرامة والدين تنمى بلنا برنامج كاس إني إلهي إنكو أفسدانو إلهي إنكو توب شينانو إما ندي إلهي إن ديبي إني جددانو إلاليانو تربدي وإلاليان تاسبا ندير دارمان جزاكم الله خيرا لنا ardaydan ka soo takharujay madarasada abuubakar sidiiq ayaa dhowr sano ku dhabar adeegayay xifdinta karaamka allah iyagoona maanta gaaray hadafkooda ahaa in meel sare ay ka gaaraan barashada qoolka alle toddobaadkii labaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe si habsamin leh uga socota xamlo dacwi ah oo looga dhawaaqay wilaayadaasi cabdiwaahi maxamed bukhaari iyo ismaan axmed dhubo ayaa warbixinadan kasoo diyaariyey magaalooyinka jilib iyo bu'aale aanu ku horeyno bukhaari كلكم راع وكلكم toddobaadkii مسؤول labaad عن waxaa degmada bu'aale ka socda dhaqangelinta xamladii dhowaan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dhaqangelinta xamladaas awgeed loola kulmay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadii lala yeeshay bulshada waxaa ka mid ahaa mid lala qaatay waalidiinta magaalada kuwaas oo lagala hadlayey guud ahaan xamlada iyo ciwaanada ay ka koobnayd gaar ahaan qodob iyaga u gaar ah oo ah tarbiyada ubadkooda iyo inay xoojiyaan xiriirka kala dhexeeya iyaga iyo macalinka si ay u xadidi karaan dhaqdhaqaaqa ilmahooda uusanna uga raacin saaxiibka xun markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa qaar ka mid ah waalidiintii kulanka ka qaybgalay waxa ay la hadleen idaacadda islaamiga andulus culammada xamlada noo keentay ee, qaabkii loo tarbiyan lahaa ciyaalka loo horumarin lahaa waalidiintii iyo iskugu xirnaan lahaayeen macallimiinta intaasaana lagu muxaadareeyey waana qaadannay ay ahaadaan kuwo ee ka wada shaqeeya in caruurtan ay hormaraan waxbartaan waxbarashadooda ay noqoto mid ee, lagu fawsay ama lagu faa'iiday Ee, waxaan annagu hadda waalidiintii nahay arrintaa iyada ah insha allahu boqolkiiba boqol aad baan u soo dhowaynaynaa waa qaadannay waanan dhiirigelinaynaa annagii macallimiintan insha allahu tacaala kaalin weyn baan hawshaas ee, ka qaadan doonnaa waan isku xirnaan doonnaa annagii macallimiinta waana dhiirigelin doonnaa macallimiinta iyaga laftooda si insha allahu tacaala ay hawshaas ee, u miro dhasho marka intaas kadib waxay walaalaheenna noo soo jeediyeen tarabiyada caruurta sidii ilmihii loo tarabiyeen lahaa tarabiyada oo hagaagto ilmaha oo hagaagto waa bulshada oo hagaagtay qofkii ilmo tarbiyeeyo oo ilaahay diintiisa ku tarbiyeena ilaahay wuxuu ku sheegay maalinta qiyaamo in loo gelinayo taash dahab ee maalinta qiyaamaha oo ilaahay diintiisa baro ku barbaariyo kitaabka iyo sunnada marka waxaan leenahay waxa laga hadlay waxaa ka mid ah in ilmaha tarbiyadooda la ilaaliyo in ilmaha waxaa jira fasahaad waad aragteen waxaa hadda markan ka socda caalamka caalamka waxaa ka jira fasahaad badan koow waa in horta ilmahaada aad ka warqabta markuu kaa baxaayo laba waa in aada siin aaladaha fasahaadka hadda sida moobeelka oo kale ilmahaada markaad siisa moobeelka markuu kaa baxo wax badan buu la kulmaayaa marka sida moobeelka oo kale waa in ilmaha laga ilaaliyo waa inaad la socoto ilmaha iyo macalinka dhexdooda waa inaad adiga macalinka iina kala maqnaanin ood la socoto macalinka oo xiriir aad lahaataan sababta macalin heema ku imaada haa macalin heema kaa soo tegay haa waa inaad macalinkii adiga aad xiriir lahaataan hadduu xiriirkiina kala fogaado ilmihii maruu macallin ka soo tegi ma oo ka warqabtid meelo darnu iska soo mari saaxiib xun uu arki wuu iska raacay warkamayse laakiin haddaad noqotaan macallinkii adiga dhexdiin dad isku xiriir eh oo adiga macallinka xiriir leh ilmaha waa la soconaysaan xamlada ayaa si weyn uga dhaqan gashay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxayna bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadan ku tilmaameen mid ku soo beegantay wakhti baahi weyn loo qabay iyadoo qayb ka ah xamladii ay dhowaan ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo magaceedu uu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa jira kulamo lala yeelanayo bulshada qaybaheeda kala duwan mas-uuliyiinta wilaayada ayaa la kulmay dhammaan waalidiinta ay carruurtoodu dhigtaan goobaha waxbarasho waxaana lagala hadlay horumarinta waxbarashada tarbiyada carruurta dhinaca kalena wax kasta oo caqabad ku ah in ay ilmuhu waxbartaan mid ka mid ah culimmadii qaybta ka ahaa kulanka ayaana wacdiyey waalidiintii kulankaasi soo xaadiray ubadka marka wax la siinayo magac loo bixinayo la tarbiyaynayo wax la barayo waa in si siman loo siiyaa si siman loo tarbiyeeyaa sheebaha loo galayo guriga la seexinayo waxaasoo dhan haddii ay mumkin tahay in cadaalad loo sameeyo sidoo kale ilmaha waa in qalbigiisa lagu tallaalaa caqiide saafiya iyo iimaan beriimo ah in la baro arkaanul iimaani si fiican loo fahamsiiyo uu aaminaba sidoo kale in la baro arkaanul islaami si dhab ah loo baro inuu ku camal falana la baro sidoo kale ilmaha in la baro cadaabulqabri inuu jiro sidoo kale ilmaha waa in la baro salaadaha inuu tukado qaar ka mid ah waalidiinta ayaa dhankooda soo dhoweeyey waxyaabihii lagala hadlay waxayna u warrameen warbaahinta islaamiga ah ee al-andalus waxaa laga hadlay in awlaadu la tarbiyeeyo waa waajib muqadas ah oo annagna saaranka waalidiin ahaan markaan ka hadalno awlaadu waa jiilka mustaqbalka ee inay shaqeeyaan islaamka u shaqeeyaan la rabo haddii laga shaqeeyo marka canuga haddii la tarbiyeeyo oo akhlaaqdiisa iyo tacliintiisa iyo tarbiyadiisa laga shaqeeyo adduunya akhrina waa ku anfacaya waxyaabahaasoo kale waajib annagana saaran muqadas ee waay bismillaahi raxmaan raxiim annagoo ah waalidiinta ku nool degmada jilib waxaan aan halkan isugu nimid owlaaddii aan dhalnay lagu tarbeeyeeyo wixii oo nagala reebana aan ka reebtoonaano sida nala farin ama mirta noola farin aan u qaadanno hadday tahay xaqa akhlaaqiyan haddaan nahay waalidiintii ku noola degmada jilib kheyr allaha sii walaayada wax badan bay nagala dardaarantay annagana insha allah kuwii oo fuliyo oo ku camal qaato ku cimri faro oo owlaaddoodan ku tarbiyay allah naga dhigo aad iyo aad baanu ugu raacsannahay walaayada waanu u bognay waanuna ku qanacsannahay aad baan ugu qanacsanay wixii aan aakhirada iyo adduunka iyaga toonana anfacayn inaa lagala hadla annaguna aanu ka digtoonano aad baanu ugu qanacsannahay waanu ku farxsannahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa kuwiina waddadaa raaco qaata in alla naga yeedho aad baanu ugu faraxsannahay arrintaanu aad ugu baahnayn waaye dadkuna aad ay maxay ahayde qalbigooda ay ugu farxeen inaannu qaadanno oonu ku dhaqanno oo waxa weeyaan dumarkii iyo dadkii mas-uuliyiinta ay qaataanna aad baanu yaannu u jecel nahay dad qaato oo khayr qabana allaha ka dhigo waxaa si habsame leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu socota xamlada taasoo socon doonta muddo hal bil ah sida uu sheegay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aad buu u mahadsan yahay dhuubow guud ahaan walaalaha muslimiintaina dhegaysanayow warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ee inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu